maamulka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee sheekh xuseen caddi ayaa garoonka mawliid macaane ee xaafadda horseed ka dahfuray tartan kubadda cagta ah oo loo qabanayo ardayda iskuulka sheekh xuseen caddi ee magaalada jowhar tartankan oo ah mid sanadla ah ayaa waxaa soo qaban qaabeeyey maamulka iskuulka ujeedada laga leeyahay ayaa ah isdhexgalka ardayda tartanka ayaa lagu bilaabay fasalada form on a iyo form tre a gudoomiyaha midooda ardayda iskuulka sheekh xuseen cadde abshir cali bootaan ayaa faahfaahin ka bixiyey dahfurka tartankan halkan waxaan iskugu nimaanay inaan furno dahfurno tartankii futbolka kalaasyada u dhexeeyay iskuulka sheekh xuseen cadde kaasoo sanad walba la qabto anigoo ku hadlaya magaca afka ardayda iskuulka sheekh xuseen cadde waxaan halkan u mahadcelinayaa maamulka iskuulka sheekh xuseen cadde oo run ahaantii sanad walba hiil iyo hooba ka dhab taagan ardaydiisa maalgeliyana tartan walbo ku baxaya iyo qarashaad walbo ku baxaya ciyaartooyda iskuulka sheekh xuseen cadde iyo futbolka maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kooda bishan saddexaad labada kulaad shantana anigoo gudoomiyihii iskuulkaana waxaan daafuri doonaa iyo macalimiintii dhanka kale kabtanada labada koox ee lagu bilaabay tartanka ayaa dareenkooda ka dhiibtay kulanka ay iswajahayaan bismillaah anigoo ah magaciiy maxamed xasan oo ku magac dheer moosaalax maanta aad iyo aad aa u faraxsannaye waxaana la qabtay tartankani iskuullada mar walbana waa la qabtaa waxaa halkan ugu mahad celinayaa maamulaheenna jimcaale oo noo qabtay tartanada tartankani iskuulka mar walbana waa noola qabtaa marka maantana kulankeeni koowaad aan dhelaynaa insha allah waxaan rajaynayaa inaan guulaysano kubaddana waxaa loo soo galaa guul iyo guuldaro marka insha allah guulaan rajaynaynaa inaan maanta guulaysana rajaynaa بسم الله إله ما دعلينا ما أنت حنا قصنا سكول شعاد كوب كيلو قبنا عبادة الشعاد ما شاء الله ما دعلينا معمله أنا حسب محمد لولا معلميتها حاليا أستاذ أهل هذا ما سمتها مركز تعاقب رقبته تنز دحد أنا رقبته مركز حاليا أستاذ ما سمتها
axmed sheekh cali oo ka mid ah maamulka iyo macalimiinta iskuulka sheekh xuseen caddi ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay qabashada tartankan anoo ku hadlaya afka macalimiinta dugsiga sare hoose dhexe sare ee sheekh xuseen cadde maanta waxaan halkan u joognaa inaan ciyaartan furno oo taariikhdu ay tahay soddon iyo kooda maarso labaatan labaatan iyo shan kun afar boqol afartii lix hijiriyiina marka insha allahu tacaala sano walba ciyaarahan iskuulka sheekh xuseen cadde aad ayuu u qabtaa ilaahay wuxuuna u gargaaray salaxa iyo waxyaabahan sheekh maamulka waxay ku dadaalaan inay ardada aan wax lacag laga aruurino si farii ah ay ku dheelaan banooniga waxaana loogu talagalay jirkooda in lagu dhiso maskaxdana in laga dhiso aqoonta lagu shubo jirkana insha allahu tacaala laga dhiso lianna banooni waa isdhexgalka bulshada ujeedkii ahdaafta aan kaleynayno waxay tahay in ay noqdaan kuwa biri gobolka ama hirshabeel wax u tari karo oo biri ciyaartooda ee meel wanaagsan tagto waxaana la dardaarmaa kooxahoo dhan labada koox keliya la dardaarmi maayo kooxahoo dhan ayaa la dardaarmayaa waxaana dardaarankaas uu yahay inay ciyaar wanaagsan dheelaan oo adduunka iyo sheeg alxamdulilah lagu daydo oo saaxiibtinimo ah labada kooxna khaasatan maanta form 3a iyo form 1a waxaan rabnaa insha allahu tacaala ciyaarta markay dhammaanaysa ayagoo isku sacab jiida insha allahu tacaala inay ku kala tagaan tartankan uu qabanayo iskuulka sheekh xuseen cadde ayaa ah mid lagu dhiirigelinayo ardayda islamarkaana kor loogu qaadayo aqoontooda kubadeed